wasiirka wasaaradda howlaha guud dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane daahir cabdi cabdulaahi ayaa magaalada baydhabo ka daafuray shirka wadatashiga iyo ansixinta xeer nidaamiyaha magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo soco doona muddo laba maalmood ah shirka waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda qorsheynta iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda howlaha guud dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane daahir cabdi cabdulaahi ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan
habraacan oo geeg fadhiin ama xeer nidaamyahan ee way muhiim ayaa hirgelinta madaraayu dowlad wanaaga hirgelinta ururka magaalooyinka si oo dhisamayaan sila socotan magaalooyinka way nagadeena magaalooyin isku raran eh marka habraacyadu haddii la mara way badan walbadanka yarayasa inay dhibaatooyinkii oo madaraayu cariirigii meeloo ka jiri inay yaraayo tasaasoo kala sisan la dareertan hadda baydhawle hadda gaadan jeedkadiisan argdeen buundooyinka la dhisaday meelowii obio mara jari la dhisay dada degan taasna meesha intay soddonka sin haburburi lankasta meelifadaadka degan nadaam ma jiran habraac la maraayo oo rasmo ahoo oo madaraayo dowladdina ay ku hogaamiyaas maskaxda bini aadanka taa burburtay lankadeeda meelika guud arta geega isdilaasan lay marka madaraayo way baahanta ini oo madaraayo markuun horeyta nidaamkaas la hasaara may fadaa in la wacyigeliyo wacyigeliyo dadka lonsuubi dadweynaha sii oon dheegan oon la socdaan dowladnimada dadkanka badan madaraayo natanta fadhiibayba hadinka soddon shan jiraan barjooga xeer nidaamyahan cusub ayaa wax badan ka qaban doono nidaaminta isku raranka magaalooyinka iyo jidadka sidoo kale wuxuu nidaamin doonaa habka dhismaha magaalooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya